بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب الفاعل أيين كبل لابدنا بإذن الله تعالى باب كفاعلك cashirkeen ee imtixaankii aynu qaadnay ee hore sabtida insha allahu tacaala ayaynu bixin doonaa natiijadiisa ardaydu sida ay u kala keeneen culimo faacilka marka la sheegayo waa halka uu ka bilowdo jumlada ama kalaamka luqa alcarabiya halkuu ka bilowdo weeye haddaba kalaamka luqa alcarabiya ama cilmulmurakabaat baa la yidhaahdaa iyo tarkiibka luqa alcarabiya halka uu ka bilaabanayo culimmadu way isku qabteen waxa laga dhigayo qole waxay idhaahdeen asalka tarkiibku waa jumla ismiya kolkaa mubtadaha laga bilaabo qolena waxay idhaahdeen meye asalka tarkiibku waa jumla ficliya ee faacil ha laga bilaabo waa mas'ale khilaafiya mas'aladaa khilaafigiihina yaa ku munaasiba weeye ma mubtadaha in laga bilaabo mise faacilka masaladaa faa'iidadeeda marka laga hadlayo waxaa laysku qabtay natiijo la taaban karo maxay leedahay mas'aladani waxaa la ogaaday hadduu maalan nin yidhaahdo man qara'a alqur'aan war kumaa qur'aanka akhriyey baa lagu yidhi markaasunbaa tidhi caliyun ereygaa caliyun ah ma waxaynu ka dhignaa faacil uu ficil ka maqan yahay oo qara'a caliyun baynu nidhaahnaa mise ereygaa caliyun ah waxaynu ka dhignaa mubtade uu khabar ka maqan yahay oo caliyun qaari'un alqur'aan baynu u soo qadarnaa masaladaa khilaafigii haddii asalka tarkiibka laga dhigo ficliyana faacil baad ka dhigi haddaad asalka tarkiibka ka dhigto ismiyena mubtadaad ka dhigi markaa caliyun unaad ku soo gaabsato ma qara'a baan ka horraysiiyaa mise qaari'un baan ka dembaysiiyaa waa mas'ale khilaafiyo culimmada luqaddu ay isku qabteen weeye baabulfaacili faacilka baabkiisii weeyaan faacil huwa faacilku tacriifuhu huwa faacilku waa kullu ismin ismi kaste sariixin oo isminimadiisu ay caddahay ow mu'awalin bihi ama lagu awilayo taqadamahu waxa xagga hore ka maraya ficlun ficil mutacadin gudbaya ow laasimun ama ficil laasima oo hayru muqayarin aan laga doorinin can binyatihi wasankiisii iyo sidii uu ku yimid wa asnadta waad u tiirisay wa nasabta daalika alficla ficilkaana waad u nisbaysay ilaa daalika alismi ismigaa waxaynu nidhi faacil waxaa loo yaqaanaa kullu ismin waa ismi kaste maxaa iga hadhay haddaan idhaha kullu ismin baa faacila waxa iga hadhay ficilku faacil noqon maayo xarafkuna faacil noqon maayo jumladuna faacil noqon mayso bal hadda u fiirsada culimo markaan kulusmin idhaa maxaa iga baxay oon faacil noqonaynin ficiloo dhani faacil ma aha oo noqon maayo xarafoo dhanina faacil noqon maayo jumlo oo dhanina faacil noqon mayso kulusmin markaan idhaa war wixii ismiya uunbaa faacil noqon kara ismigaa waxaynu nidhi ama sariix ha ahaado ama mu'awal ha ahaado ismigu sariix wuu noqon karaa sidoo kale ismigu mu'awalna wuu noqon karaa labadaa kuu doonayo ismigu ha ahaada ama sariix ama mu'awal ismiga sariixa ama sariix weeyaan la yidhaa waa ismi sariix ah waa saddex qaybood baa ismi sariixa laysku yidhaahdaa saddexdaa qaybood waa ismiga daahirka ah sideediisii iyo ismiga mubhamka ah ismiga mubhamka ah ismushaaru boqoliyo toban buu ahaa ismi mawsuulna wuxuu ahaa imisa labiyo tobanba balka soo dhigo ama koob iyo tobanba ka dhigo labiyo toban iyo waxaad isku geysataa boqol iyo sideed waa boqol iyo imisa boqol iyo labaatan sow ma aha ismiga mubhamkii waa boqol iyo labaatan ismiga daahirkiihina waa sideed ismiga damiirka ah waxa faacil noqon kara damiirku lixdan buu ahaaye afar iyo labaatankii fii maxalli rafcin aynu odhan jirnay eeg meel waa boqol iyo labaatan waa ismiga mubhamka ah meelina waa sideed waa ismiga daahirka ah meelina waa afar iyo labaatan waa damiirka intaa isku geeya markaa afar iyo labaatan haddii aad sideed u geyso labiyo soddon sow maaha labiyo soddon waxaad usii geysataa maxay boqol iyo labaatan boqol iyo imse boqol iyo labaatan ugeeg maxay noo soo baxay halkaana maxay noo soo noqon boqol iyo labiyo konton waxa faacil noqonaya ee ismi sariix la odhanaya waa intaa culimo mar aan kuugu celiyo waxaa laga yaabaa xisaabtu inay kaa khalkhaldo kaa khaldanto eeg ismu ishaare marka laga hadlayo imisuu ahaa boqoliyo sideed baan ku soo dhigannay ismi mawsuulna maxaynu ku aragnay labiyo toban ka soo qaado damiirkana sideed damiirka maa daahirka sideed ismiga damiirka ana afar iyo labaatan isku geyn waa boqol iyo labiyo konton baa sariix laysku yidhaahdaa boqol iyo labiyo konton baa sariixa marka faacil laga warbixinayo haddii faacilkeen lagu yidhaa waxaad xaq u leedahay inaad tidhaa war ma sariixaan ka keenaa mise mu'awalkaan ka keenaa haddii lagu yidhaha sariixa ka keen boqol iyo labiyo kontonkaa ayaad mid ka mida jaanis laguu siiyey inaad keento bal hadda eeg ardayda inta badan waxaad ogaataa waxa naxwuhu aad uga warramaa ee uga warbixiyaa sideedda ismi daahir baa ugu badan sideedda ismi daahir oo qura bal faacil ka dhigo eeg mufrad munsarifa waynu soo dhigannay waa muxamed faacil ka dhig maxaad odhan markaa jaaa muxamadun sacinkaa ma aha mufrad munsarifa markaad faacil ka dhigto muxuu noqon jaaa muxamadun bal haddana waxaad faacil ka dhigataa mufrad hayru munsarifa jaaa axmadu bal haddana waxaad faacil ka dhigataa ayo jamcu takfiir munsarifa jaaa rijaalun bal haddana waxaad ka dhigtaa faacil jamcu taksiir hayru munsarifa jaaa culamaau bal waxaad haddana faacil ka dhigtaa jamac mu'anasu saalim jaa'at ilbanaatu imisaan maraya hadda shantaaba damaa degta oo asalba sideedda ismi daahir markay faacil noqonayaan icraabkoogu saddex sadar buu noqonayaa shan ka mida damaa degta oo waxaad odhan faacil marfuuc wa calaamatu rafci damma laba ka midana wow baa dega jamac mudakaru saalim iyo asmaa'ulkhamse wow baa dega jamac mudakaru saalim faacila maxaad odhan jaaa almuslimuun asmaa'ulkhamse faacilana maxaad odhan jaaa abuuka haddaba marka lagu yidhaa ismi daahira faacil ka dhig waxaad xaq u leedahay saddex obshan baa ku hor yaalla war ma calaamatu rafcaha madamaan ka dhiga oo shantii kaa doontaad soo qaadan mise calaamatu rafcaha wow baan ka dhiga oo labadii dee jamac mudakaru saalim iyo asmaa'ulkhamse ayaad kala dooran labadaasoo qurun baad kala dooranaysaa mise calaamatu rafcaha alif baan ka dhigaa yaa laga dhigi karaa alifkana waa musanne oo qura marka lagu leeyahay faacilku waa marfuuc waxaa lagu rafciyaa saddex mid ahaan dammo waa shantay horeen hadda tusaalaynay wow waa asmaa'ulkhamse iyo jamac mudakaru saalim labadaa alif waa musanne saddexdaasu calaamatu rafcaha cashirkeenayni noqonaya icraabtuna saddexdaasay ku kala salaysmi doontaa biidni illaahi tacaala kolka haddaan cashirkan aynu yaro eegno suwarka macquulka ah ee ka iman kara faacilka maxaynu nidhi maxaa ka imanaya boqol iyo labiyo konton boqol iyo labiyo kontonkaa culimo boqol iyo labiyo konton saw ma aha caamilka faacil qaataa waa maxay yaa faacil u baahan yaa faacil horta u baahda asalba sagaal shay baa faacil u baahda way inoogu qoran yihiin sagaalkuba halkan sagaal ku dhufo sagaalka welibana waxaan ku dari doonnaa ficilka waxaad inooga dhigi doontaa biidni illaahi tacaala laba ku sii dar sagaalkii laba ku sii dar ilan ficilkiibaa maadi mudaaric camar u qaybsamaye koob iyo toban saw maaha ismu ficilkana laba kaloo dheeraada ku dara saddex iyo toban ayaad ku dhufanaysaa markaa intii aynu haynay oo boqol iyo labiyo kontona saddex iyo toban ku dhufo waa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatan marka laga hadlayo faacilka cashirka faacilka ah suwarka suurtagalka ah ee ka iman kara waa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatan qaybood ayuu noqonayaa waxayna ka soo baxaysaa faacilka iyo caamilka oo laysku dhuftay ayay ka soo baxaysaa suwar yar oo tiro yar ayaa halkaa mutacadir ka ah suwar yar ayaa mutacadir ka ah oo laga reebreebi doonaa ismiga daahirka hadday tahay ismi ishaaraha hadday tahay ismiga mubhamka hadday tahay oo mid ogow ficilku saw saddex maaha saw maadiyo mudaaric iyo amar maaha magacaygan saddexdaasiba faaciluma kama dhigan karaan dee magacayga daahir oo dhan waxaa ka dhigan kara ama maadiga ama mudaarica amarku kama dhigto ijlis saw amar maaha magacaygan faacil uga dhig kuma odhan karo af carabiba noqon maayo haddaad amar oo dhan doonayso ismi daahiraba ma qaato amarku wuxuu qaataa qaybta damiirada uunbuu qaadan karaa ismi mubhamana ma qaato ficilkan ficlu amarka amarkaynu ka warbixinayno waxaynu nidhi tacriifka faacilka huwa kulusmin waa ismi kaste kulusmin markaan idhaa waxaa ii soo gelaya halkaa ismiyoo dhan waxaana iga baxaya ficil iyo xaraf baa iga baxay iyo jumlo sariixin oo sariix ah sariixa waxaa loo yaqaanaa intii hadda aan idiin sheegay boqol iyo labiyo kontonkii sideeddii ismi daahir iyo boqoliyo labaatankii ismiga mubhamka ah ka yimid boqoliyo labaatan sow maahayn iyo afar iyo labaatankii damiirka ka yimid intaasaa sariix laysku yidhahdaa boqol iyo labiyo kontonka ah ow mu'awalin bihi ama waa lagu awilayaa mu'awalin bihina waxa weeye adawaatulmasder cashir ah ayaynu soo dhigannaye marka ficilka la sheego adawaad shan ah ayaa lagu daraa masder qarsoon ayaa faacil noqonaya marar badan ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi kiyo saxaabada la hadlaya alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum alam ya'ni war miyuuna gaadhin liladiina aamanuu kuwa iimaan kale miyuuna u gaadhin an takhshaca quluubuhum quluubtoodu inay khushuucdo ereygaa ya'nia waa ficil mudaaricoo majzuum oo ya ku bukay allamtan ka horraysaa jasmisay calaamatljasmu waa xadfu xarfilcille wahiyalya walkasratu qablaha daalatun calayha alam ya'ni yaa faacilu ah haddaba alam ya'ni an takhshacadan ma haysaa antan ficilka nasbinaysa iyo takhshacadan ficilka mudaaric ee mansuubka ah masder laga dhalaalinayo khushuuca alam ya'ni liladiina aamanuu khushuucu quluubihim khushuucdaa faacilka ah ee masderka ee mu'awalka ah ayaa faacila halkaa masderka mu'awalkiihi faacil markuu noqonayana saddex baa ka soo baxaya waayo aadaadku an wuu noqon karaa sida aayadda qur'aanka ah annana wuu noqon karaa maana wuu noqon karaa laakiin aadaadku low iyo iyo key labadaa inta aan isticmaalno ka dhigi mayno faacil waxaa la yidhaha lowduna maxay noqon jirtay fii maxalli nasbin unbuu masderkeegu icraaban yahay keydana fii maxalli jarrin unbuu masderkeegu icraaban yahay saddexda soo hadhayna way kala duduwan yihiin biictibaari alicraab huwa kullu ismin waa ismi kaste oo sariixin sariixa boqollabiyo konton iga dheh sariixaa ow mu'awalin bihi ama lagu awilayo saddex iga dheh halkaana taqadamahu waxa ka hormaraa ficlun baa ka hormaraa mayla socotaa halkaa shardiga aan keennay taqadamahu ficlun baynu nidhi waa inuu ficil ka horeeyaa uu ficil ka hormari karaa taqadamahu ficlun markaynu nidhaa ficil baa ka hormaraya ama ka horeeya maxaynu u jeednaa taqadamahu ficlun waxaan iska saaraynaa mubtadaha mubtaduhu faacil ma aha mubtaduhu faacil ma aha oo faacilka iyo mubtaduhu waxay ku kala duwan yihiin oo qura mubtadahana ficil kama horeeyo faacilkana ficil baa ka horeeya af soomaaliga waa isku macnuun baad moodi bal u fiirsa hadda haddaan idhaa jalasa muxamadun eegeg jalasa muxamadun iyo haddaan idhaa muxamadun jaalisun maxamed baa fadhiya uun sow maaha jalasa muxamadun maxamed wuu fadhiistay weeyi muxamadun jaalisunna maxamed wuu fadhiyaa weeyi haddaba labadaa erey mar kaste fadhiga maxamed baa samaynaya mar laakiin jalase ayaa ka horrayso waxaan ugu dhawaaqay jalasa muxamadun oo jalasana waa ficilkii muxamedna waa faacilkii oo jalasa muxamadun bayn maxamed baa fadhiistay marka xigana waxaan idhi muxamadun jaalisun oo muxamedkii ficil kama horreeyo haddaba haddaan muxamadun jaalisun idhaa oon muxamedka horraysiiyo mubtaduu noqoni oo ficilkii aan meesha ka saaro haddaan jalasa muxamed idhaahdana oon jalasada horraysiiyana wuxuu noqonayaa faacil buu noqonayaa markaa taqadamahu ficlun ficil baa xagga hore ka maraya ficilka oo mutacadin gudbaya oo u gudbaya ayo mafcuulun bihi u gudbaya ow laazimun ama laazim ah oo magudbo ah oon gudbaynin hayru muqayarin lama doorinayo can binyatihi asalkiisii horeo majhuul lagama dhigin ficilka faacilka ka horeeya ficil majhuul laga dhigay ma aha baynu nidhi maxaa inaga baxay markaa hayru muqayarin can binyatihi markaan idhaahdo naa'ibu faacilkiibaa iga baxay oo naa'ibu faacilku faacil wuxuuna u ahayn ilan waa ismi waana marfuuc ficilna wuu ka horeeyaa laakiin maxaa iga saaray ficilkana majhuula oo muqayar can binyatihi weeye wa asnadta waxaad u tiirisay oo wanasabta adu nisbaysay daalika alficla ficilkaa ilaa daalika alismi ismiga war ficilkan xagga hore yaalla iyo ismigan xagga dambe yaalla hay islahaadaan wax isa samaynaya waa inay noqdaan sawaa'un waxaa isku mida akaana daalika alisnaadu tiirintaasi ha ahaato calaa jihati qiyaamihi bihi inuu ficilku ku dhacay kan oo wuquucihi minhu iyo inuu ka dhacayo ama ficilku ha ku qumo oo ha ku taagnaado ismiga ama ismiga ha ka dhaco waxaa la yidhaahdaa ficilada way kala duwan yihiin ficilna waxaa la yidhaha faacilkaa samaynaya oo faacilkaa sameeyey ficilna waxaa la yidhaha faacilka laftiisuu ku qumayba faacilka laftiisuu ku qumay oo maalan haddaan idhaahdo cali baa baxay bixidda ayaa sameeyey cali laakiin haddaan idhaha yuusuf baa dhintay dhimashada ma ficilu yuusuf samaynaya mise dhimashada ku qumaysa qofka ku duldhacaysa geerida ku qumaysa saw maaha kolka waxa weeye jihatulqiyaam iyo jihatulwuquuc baa loo kala yaqaanaa jihatulqiyaamku waxa weeye waxa qofka gudihiisa laga helayo jihatulwuquucuna waa wuxuu qofku samaynayo kolkaa ficilkan faacilku uu qaadanayo ama ha ahaado jihatulwuquuc ama ha ahaado jihatulqiyaam siday labadaa erey u kala duwan yihiin aad u dhadhami waa markaad leedahay cali baa baxay iyo ama cali baa cunay iyo cali baa geeriyooday misaalulficli ficilka tusaalihiisa alqaa'imi bilfaacil faacilka ku qumay waa naxwu qowlika hadalkaagoo kale calima zaydun zayd baa cilmi yeeshay cilmigu aduu kagu dhex qumay kolkaa fa ina alcilma cilmigu qaa'imun bizaydin zayd ayuu ku dhex qumay ay mutalabisun bi wuu ku maran yaho waa laga helayaa wa mihaalulficli ficilkii tusaalihiisa alwaaqici ka dhacayay min alfaacili faacilkuna waa qaama zaydun zayd baa istaagay fa ina alqiyaama taagnidu waqaca wuxuu ka dhacay min zaydin zayd buu ka dhacay ey axdaahu buu soo darrisiiyey faacilka waxaad ila eegaysiin haddaba tusaalayaashiisii sideeddii ismi daahirba waa inaan kuu tusaaleeyaa isagoo faacilkii galay amilatuhu qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa jaa'a rajulu nin baa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog ayuu ka yimid yascaa isagoo cararaya qaala wuxuuna yidhi yaa muusaa muusow inna almala'a guruubkii ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka siday adiga kuu dilaan fakhruj war degdeg u bax innii laka min annaasixiin dadka kula taliye sida fiican kuula taliyaan anigu ku jiraaye nebiyullaahi muuse calayhi salaam boqorkii fircoon la odhan jiray ee daaqiga ahaabaa loo soo diray waxaynu ognahay nebigana xaq baa loo dhiibay fircoonno awood dhaqaale iyo awood milateri oo markaa jirtay ayuu sheeganayey xikmad badan baynu ka faa'iidaysanaynaa nebi qura markuu ilaahay soo dirayo boqor kibray oo ilaahnimo sheeganayana loo soo dirayo xikmad aad u ballaadhan baynu ka faa'iidaysanaynaa ilaah subxaanahu wa tacaala nebigan malaa'ig ma soo raacin jirin ciidan ilaaliyoo kalena uma samayn jirin waxa weye xikmad baa ku jirta xaqu walow qofkan wataa haba geeriyoodee isma taago isagunbaa soconayoo halkiisa gaadhaya wa jaa'a rajulun nebi muuseoo loo tashanayo ayuu nini maqlay wa jaa'a rajulun nin baa yimid buu ilaahay yidhi eg mufradnimadaasi waxay tilmaamaysaa nebiga cidda daacadda uhi siday u yar yihiin bay tilmaamaysaa dad aad u yar ayaa nebiga daacad u ahaa sidaynu ognahay wa jaa'a rajulun ninka laftiisa waxaad ka garanaysaa qiimihiisa min aqsa almadiina buu ilahay min almadiina lama odhanin min aqsa almadiina buu ilahay yidhi magaalada meeshii ugu fogayd buu ninkaasi ka yimid waxaa la tilmaamayaa hadaf yar inuuna ninkani lahayn meeshii ugu fogayd ayuu ka yimid yascaa ilaahay qaabku u soo socday buu tilmaamay oo wuxuu yidhi yascaa isagoo cararaya welibana waxaad meesha ka qaadanaysaa siduu kalgacaylka iyo jacaylka uu u qabay nebiga ayaad ka garanaysaa iyo siuu badbaadi isku lahaayo daacadda u ahaa qaala wuxuu yidhi markaa yaa muusa muusow hadal tawkiid iyo dhaar wata ayuu kula hadlay ina almala'a buu yidhi qoladii madaxdii ya'tamiruuna bika way kuu tashanayaan liyaqtuluuka bay uga tashanayaan siday kuu dili lahaayeen fakhruj fa buu isticmaalay fa'du degdeg bay ku tustaa fakhruj war degdeg u bax markii hore saw inno oo halka qasamka dhacda ma keenin fakhrujtii wuxuu haddana ka dambaysiiyey warkani daacadnimo siduu run u yahay buu ka dambaysiiyey innii laka min annaasixiin war anigu waxaan ahay buu yidhi dadka adiga ku naseexeeya cilmi weyn baa ku jira innii laka naasixun buu odhan karayay moogtahay khabarka mufrad buu ka dhigayay naasixun innii laka min annaasixiin wuxuu isku daray qofku inuu yidhaha kelidii in la yidhaha waa naasixiyo in liiska lagu daro guruubka naseexada gudbiya way kala duwan tahay kolka innii laka min annaasixiin war guruubka kula taliya ee naseexada kuu haya ayaan anigu ku jiraa buu yidhi horta taa ogow nebigii muxuu sameeyey ilaahay baa inoo sheegay wa jaa'a rajulun baa maxalu shaahidkeenna ah jaa'a waa ficil maadi rajulun waa faacil haddaba culima waxa faacil noqonaya shuruuddiisa ila soco kow waa inuu ismi yahay waa rajulun ismi ma yahay marka koobaad rajulun ka sheekeeya ismi ma yahay imise daliil baa loo hayaa toddoba daliil baan soo dhiganaye imise daliiloo rajulkaa isminimada sheegaya loo hayaa tanwiin iyo isnaad baa loo hayaa tanwiin iyo isnaad wa jaa'a rajulun ismigaasi marfuuc ma yahay mise maaha marfuuc waa marfuuc ismigani waa marfuuc waxaa laga yaabaa kutubta naxwaha ah hadday tahay ajruumiga hadday tahay camriidiga hadday tahay kawaakibka hadday tahay kutubta ataqaaniin faacilka markay tacriifinayaan ismiga waxay ka dambaysiiyaan marfuuc hadda tacriifkeennii marfuuc kuma jirin miyuu ku jiray marfuuc kuma jirin ogaan baan anuu marfuuca uga tegey waxaan uga tegey waa lagu qabsaday culimmada luqadda dhammaantood asxaabu alfalaasifa markay hadlayaan waxay yidhaahdeen tacriifka iyo xukunka layskuma dhex daro haddii iminka maxkamaddaa tagto adoo kiis yar doonaya oo xaakimka intaad u tagto adoo kiiskii u cabanaya uu xukunkii mukuu raacin karaa eeg dhgilaayood fahanto qodobkan xukun miyaad raacin kartaa lama raacin karo waa mamnuuc kolka waxaynu uga soconnaa rafcaha inay tacriifka ku daraan culimmada naxwow waa khalad dhacay weeye ogaada taa marka shayga mafcuulinbi marka la tacriifinayo waa ismi mansuuba naxwow u batay laakiin ereygan mansuuba in laga daayo weeyaan eg mansuubkani waa xukun uu ismigu leeyahay tilmaantana laguma daro kolka markaad shay doonaysa inaad ogaatid xukunka aad samaynaysa iyo waa inay kala dambeeyaan iyo ogaanshaha aad shaygan ogaanaysaa waa inay in badan kala dambeeyaan waa inuu kala dambeeyaan saasaan marfuucii uga tegey rajulun hadda waa ismi waa kow waana sariix ma sariix ba mise waa muawal culimo waa sariix waana marfuuc ficilma ka horreeyaa markaa rajulka ah ficilka ka horreeyaa ma mutacadiba mise waa laazim waa ficil laazima ma muqayarun can binyatihiba mise waa ayru muqayar waa hayru muqayar waxa loo tiiriyey majiic yaa iska leh waxa loo tiiriyey majiica ilaa dalika alismi rajulka saw maaha yaa imanaya baynu leenahay markaa rajulka laftiisaa imanaya wajaaa rajulu ninbaa waa mufrad munsarifa la soco markaa wajaaa rajulu nin baa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu fog ayuu ka yimid yascaa isagoo cararaya ayuuna yimid qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow ina almala'a guruubkii iyo madaxdii ya'tamiruuna bika way kuu tashanayeen liyaqtuluuka siday kuu dili lahaayeen fakhruj war meesha ka bax innii anigu laka adiga min annaasixiin dadka kuu naseexaynaya ayaan ku jiraaye qaalat waxay tidhi xamduuna alandalusiya gabadha xamduuno la yidhaahdaa waa gabadh gabayaa ah runtii aad bay u gabaygaygu u fiicnaa gabadhaa gabaygan ayay tirisay وقانا لافحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول وقانا وحنا بدباديي لفحة الرمضاء بعد كليفديسي وحنا بدباديي واد ضوح بان بدباديي ضوح او سقاه او ورابيي mudaacafulkayfi roobkii mayayayey ee soo noqnoqonayey alcamiimi ee caamka ahaayee wadagaadhay dalka wada gaadhay waxay tidhi bacadkana leefaya waxaa naga badbaadiyey doox roob mayayhi uu aad ugu da'ay geedihiisii waannu hoos fadhiisannay oo laamihii ayaa noo hadheeyey bay leedahay waqaanaa waxaana dhowray ama na badbaadiyey lafxata ramdaa'i bacadka leefidiisa waxaa naga badbaadiyey waadin doox ayaana badbaadiyey dooxa oo saqaahu uu waraabiyey mudaacafulkayfi roobkii soo noqnoqonayey ama la soo celceliyey alcamiimi ee caamka ahaa culima waxaan doonayaa halkaa yaa faacil ah haddaba oo wax badbaadinaya ereyga waadin ah u fiirsada waadin waa faacilkii waadin waa ismi waana sariix waana marfuuc waana ficil baa ka horreeya waqaada hore ficil mutacadiya ayaa ka horelnaadaa mafcuulkii waana hayru muqayar can biyatihi ficilkaasi ilaalintina dooxaa iskale oo asnadta dalika alficla ilaa dalika alismi haddaba culima waxaan isweydiinaya waadin malaha marfuuc maaha waa majruur hamoodina inuu majruur yahay manquus baa la yidhaayo magaca manquuska ah yada ayay xarakadu la maqan tahay haddii iminka aan al ku daro waadigaa oon al ku daro ya baa soo bixi doonta maxaan odhan alwaadi godaalkii loo baahnaa yadu la maqan yahay kolkaa waadin waxaad odhanaysaa waa faacil marfuuc wacalaamatu rafcihi dama muqadara cala alyaai almaxduufa liiltiqaa'i saakinayn id asluhu waadiyun uma istusqilat idamatu cala alyaai faxudifat faltaqaa saakinayn faqiila ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctalun wasaxiixun wajaba xadfu xarfu lcilla uma xudifat ilyaa fasaara waadin kolkaa waadin iminka qaadi baa yimid baldhe qaadi qaadi ayaa yimid baldhe jaaa qaadin eewaad hadda qaadi waa faacilkii aaway dammadii faacilku uu qaadanayey war ya-baa ka maqanoo ya-daasay ku qadaran tahay halkan waxaan u soo laba celiyey waa mufrad munsarifahoo mufradka munsarifkaa laba tusaalaan culima ka soo qaadanay tusaalaha koobaad waxa wey mufrad munsarifoo xarakadu ka daahirtay wajaaa rajulun mufradka munsarifkoo xarakadu ay ku qadaran tahayna waa keenan waadin mid kastoon soo qaadanayna labaynu ka soo qaadanaynaa kee ka daahirtay kii ku qadaran tahay qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi waid markii ka sheekee qaala ibraahiimu nebi ibraahim uu yidhi liabiihi aabbihii ayuu ku yidhi wa qowmihi iyo tolkii innanii anigu baraa'un beri ayaan ka ahay mimaa tacbuduunakaad caabudaysiin nebi ibraahim ayaa qoomkiisii iyo aabbihiiba ku yidhi wari ogaada inaan beri ka ahay waxa aad caabudaysiin haddaba waxaynu doonaynaa nebi muxamed baa aayaddan waxyi ahaan loogu soo waxyooday waxaa laguu sheegayaa warkaagu inuu caddaado oo dadka ka kuugu dhow ee waalidka kuugu ah ee ixtiraamkaaga u mudan inuu u caddaado hadduu caddiido noqdo ama cibaado uu noqdo laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi innanii baraa'un mima tacbuduun innanii buu isticmaalay innanii waa tawkiid baraa'un buu isticmaalay berii'un ma odhan baraa'un buu yidhi waxa wey waa tacbiirada tawkiidka faa'iideeya innanii baraa'un eeg ma magacaabin sanam gaara mima tacbuduun buu yidhi mima waa min siyaq alcumuum waxa wey wax kaste oo ilaahay kayrkii ay caabudaan waxay caabudayeen waa ilaahay kayrkii buu ahaaye anigu beri inaan ka ahay ogaada buu yidhi waxaan doonaynaa haddaba yaa iminka faacila ibraahiim baa faacila halkaa ibraahiim baa ku jira ismi miyuuna ahayn ibraahiim ismigani sariix miyuuna ahayn welibana daahir sow ma aha mufrad hayru munsarifa weeye xarakadiina way ka daahirtay waxa ka horeeya ficil ficilkaasina waa ficil maxay ah laazim ah mutacadina waa loo qiimeeyaaye ficil laazima ayaa ka horeeya ama mutacadiya mutacadi baynu hadda ka dhigaynaa inani baa ilin dambayse ficil mutacadi oo mafcuul qaadan ayaa ka horeeya muqayaru siiqa maahe waa hayru muqayarin can binyatihi qowlkana ibraahim baa iskale faacilkii wakaas waa la rafciyey waid qaala ibraahiimu ibraahim markuu lahaa bal ka sheekee isla mufradka hayru munsarifka ibraahim sow hayru munsarif maaha laba ciladood baa ku dhacay ayaa ii sheegaya labada ciladood ee ku dhacay ee hayru munsarif ka dhigay ibraahim labada ciladood hayesha ibraahim maxaa ku dhacay jazaaka allahu khayr waa calam iyo cajami labadaa ciladood baa ku dhaco hayru munsarif ka dhigay haddaba eeg hayru munsarifkan waa inay ku qadarnaata mararka qaarna isagay ku qadaran tahay waa kan qaala tacaala alle wuxuu yidhi falammaa axasa markuu ka dareemay ciisaa ciise markuu ka dareemay minhum xaggooga alkufra gaalnimo qaala wuxuu yidhi man ansaarii yaa ii hiilinaya ilallaahi xagga alle yaa iigu hiilinaya falama axasa ciisa minhum alkufra qaala man ansaarii ila allah waxaan doonayaa yaa faacila aayaddaa qur'aanka ah ciisaa ayaa faacila shuruuddii faacilka ma buuxsaday horta ismi ma yahay ciise ismi ma yahay olima waan soo dhigannay waxa isminimada sheegaya yaa ii sheegaya ciise hadda inuu ismi yahay calaamad ku jirtaa jirto inoo tilmaamayso oon kitaabkeenna bilowgiisii ku soo dhigannay falama axasa ciisa haye waa isnaadkan lix meelood buu isnaadku galaabaan isku ogeyn isnaad baa ku jira waa ismi haddaba ciisa ismigaasi waa sariix sow sariix maaha saddexdii qaybood ee sariixana waa kee ma daahirba ma damiirba ma mubhamba waa daahir sideeddii daahirkana waa midkee waa hayru munsarif mufrad hayru munsarifa xarakadii way ku qadaran tahay oo ibraahim mufrad hayru munsarif uu ahaaye xarakada ka muuqanaysay ciisaana waa mufrad hayru munsarif oo xarakada ku qadaran sidaan halkii horeba rajul iyo waadin u soo kala qaadanay mufradka munsarifka ah falamaa axasa markii uu dareemay ciisaa nebi ciise markuu dareemay minhum iyaga markuu ka dareemay alkufra gaalnimo qaala wuxuu yidhi man ansaarii ila allaah war yaa ansaartayda ku soo biiray ama dadka ii hiilinaya ee ilaahay iigu hiilinaya dariiqiisa qaala tacaalaa alle wuxuu aayad kale ku yidhi id markii ka sheekee yaquulu lmunaafiquun munaafiqiintu ay lahaayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiga uu kaga jiro maradun xanuunku harra waxa khaa'imay ama dagay haaulaa'i kuwan waxa dagay diinuhum diintoodii waman yatawakal ninka tala saarta cala allaahi ilaahay dushiisa ka tala saarta fa ina allaha ilaahay casiizun awood buu leeyahay uu ku difaaca kan tala saartay xakiimun wuuna falsan yahayoo marka uu isticmaalayo awooddiisa uu ku difaacayo iyo marka uuna ku difaacaynin ee qadarka alla lagu marinayo ilaahay xikmaddiisa weeyaan xikmad baa ku jirta waana casiiz waana xakiim ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan doonaynaa aayaddaa qur'aanka ah faacilku waa almunaafiquun almunaafiquun baa faacila waa ismi laba deliil baynu u haynaa hadda almunaafiquun inay ismi tahay deliilka koobaad al buu wataa deliilka labaadna isnaad baa ku jira haddaba waa ismi marfuuca calaamatu rafcuhu waa wowga ilan waa jamc mudakarsaalime ficil baana ka hormaray yaquulu ah oo hayru muayari siiqa ah hayru muqayarin can binyatihi ah waana mudaarica sidaynu arkayno hadda almunaafiquun wowgaa lagu rafciyey oo halkii dambada ugu jira qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyey oo wuxuu yidhi mashaahadan cudamaau lardi haybatahu ilaa wadaa'at alacnaaqa waalqimama مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون نبي محمد بكتل أيون نكني كهذا يسيدا في الأيو ما شاهدت مين أركن cudamaau lardi dhulka kuwii madaxda u ahaayee ugu weynaa haybatahu haybadiisa ma arkaan ilaa wada'da'ad waxay foorariyaan alacnaaqa qoorta ayay laadlaadiyaan waalqimama iyo madaxa qoorta iyo madaxaba way foorariyaanoo haybadiisa iyo xishoodkiisa ayaa qabsada nebiga sal allahu aleh wasalam ay ka xishoonayaan waxaan doonaynay ismiga hadda halkaa ku jiraa waa maxay waa cudamaau cudamaau baa hadda ismi faaciloah isnaad baa ku jira sidaynu arkayno isnaad baa ku jira waana marfuuco calaamatu rafcuhu waa damada waa jamcu taksiir hayru munsarifa culimo jamcu taksiir hee hayru munsarifa weeyaan tanwiin ma qaadanayo cudamaaudaasi ficilkiina waa ka ka horeeya qaala tacaala alle wuxuu yidhi rijaalun rag ayaa ku sugan laa tulhiihim ayna mashquulinaynin tijaaratun ganacsi ma mashquulinayso walaa baycun iibna ma mashquulinayo can dikrillaahi ilaahay xuskiisa kama mashquulinayo wa iqaami salaati salaada oogideedana kama mashquulinayo wa iitaa'i zakaati zakada siinteedana kama mashquulinayo yakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin bay ka baqaan maalinta oo tataqallabu ay gariirayso ama ay gedgadoomayso fiihi maalinkaa dhexdiisa alquluubu quluubta iyo walabsaaru indhuhuba maalin waxay ka baqaan qalbiga iyo ishuba ay gariirayaan ama ay gedgadoomayaan halkaa culima waxaa ku jira horta waxaan doonaynaa aayaddan qur'aanka ah way fiican tahay mufasiriinta inaan yaro xasuusino qofka qur'aanka fasiraya rijaalun laa tulhiihim meelo waxaa jira laysla yaqaano qur'aanka oo ragga luqaddu ay ku yar tahay si kale ay u macneeyaan halkan ma aha laakiin waa maadadan iminka masalan waxaad eegtaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum maxaad ku macnayni laa tulhikum dad baamooda yayna idin halaagin sidaa ma aha cid tidhi laa tulhikum yayna idin halaagin ma jirto culimo xataa luqadda meel baad kaga dhacday aayadda qur'aanka ihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhiikum markuu ilaahay leeyahay yayna idin halaagin ma aha waa yayna idin mashquulinin waxaad u fiirsataa laa tulhikum tan ma haysa kumtu horta sideeda waa damiiro ficilka ka mid ma aha maxaa kuu soo hadhay markaa laa tulhikum kumtan iskaga tag maxaa soo hadhay tulhi tulhiina waa alhaa yulhiie alhaakumu takaasur bal hadda u fiirso alhaakuma waxa idin halaagaybaa ayaad ku macnaysaa mise waxa idin mashquuliyey alhaakum waxa idin mashquuliyey marka marfuucay tahayna waatan laa tulhiihim wey laa tulhiihim laadani naahiye maaha tii jasminaysay maaha waa naafiya baa la yidhahdaa laadan laa tulhiihim ya'dii baa loo sheegay haddaba haddii laa naahiye ah aan ka horraysiiyo laa tulhi baan odhan laa tulhi laa tulhi laa tulhi markaan idhaahdo dee damiirkii kumaha ku xijisii ilan kumtu ficilka ka mid maahee laa tulhikum haddii laakiin ahlaka ay tahay ahlaka hadday tahay laa tuhlik baa lidhaha halkan eeg tul laan baa ta'da ku xiga laa tulhikum maxay ahayd tul eeg aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhi ta'da laan baa ku xiga ahlakana ta'da ha'daa ku xigta oo maxaa la yidhaahdaa laa tuhlik baa la yidhahda laa tuhlik may la socotaa hadda laa egtaada midna ha'baa ku xigta midna laam laakiin inta badan runtii waa laysku khaldaayo way fiican tahay ardaygu inuu la socdo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow laa tulhikum yayna idin mashquulinin amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah waa maadadeennan oo aayaddan ayaan ku xasuustoon kugu xasuusinayaa ta kale rijaalun waa rag laa tulhiihim ayna mashquulinaynin tijaaratun tijaara ma mashquuliso walaa baycun iibna ma mashquuliyo can dikrillaahi ilaahay xuskiisa kama mashquuliyo wa iqaami salaati salaadda oogiddeedana kama mashquuliyo wa iitaa'i zakaati sakada siinteedana kama mashquuliyo waayo talow maxaa saacida yakhaafuuna waxay ka baqaan yowman maalin tataqallabu fiihi ay gedgadoomayso alquluubu quluubta iyo walabsaaru araguba hayo sheekh axmed si wanaagsan aayadda waxaa jira qoladii macallimiintii qur'aanku maynala joogaan qiraa'aad badan baa aayadda riwaayooyinku way ku kala duduwan yihiin sidaad og tihiin oo isku qiro qura uun ma aha ee qirooyin kala duduwan baa aayadda ku jira iminka tan aynu soo qaadannay waa rijaalun rijaalunta ficil tasbiixa ayaa ka horreeyey oo xagga hore ku qornaa ficilkaa tasbiixda abay culimmada qiraa'aadku qolana ay majhuul u akhriyaan marka tawjiiha la doonaya xagga cilmiga qiraa'aadka qolana ayna majhuul u akhriyin wuxuu xidhiidh la yeelanaya markaa rijaalunteenna xarakada aad siinaysid kolba ayuu la yeelanaya siyaabo badan baa ku jira ma odhan karna hadda waa nahay faacil waayo waxay ku xidhnaanaysaa kolba yusabixda ka horraysa waxaad akhrido maxay ahaayeen culima bal yaa akhriyaya aayadda aayadda ka horraysa yaa akhriyaya ya haa faacil baad ka dhigi kartaa yusabixudan ka horraysa haddaad yusabix u akhrido faacil baad uga dhigaysaa innaga maxalu shaahidkeennu rijaalun taa ma aha maxalu shaahidkeennu waa alquluub ila soco maxalu shaahidkeennu waa maxay hadda alquluub waa khadka cas weeyi alquluub waa ismi ismigaasi waa ismi daahira welibana waa marfuuc waana jamcu tagsiir munsarifa weeyi damadiina way ka daahirtay may faacilka tijaaratun uma jeedno khadka casoo qura ku egaada waayo tijaaratun waa mufrad munsarifa halkanna mufrad munsarifa horaynu u soo marnay waxba rijaalun iyo tijaaratun iyo kuwaa kama hadlayno aayaddan qur'aankii runtii si toose dadka ganacsatada bay u tilmaamaysaa ilaahay wuxuu tilmaamay inaynaa tijaarada iyo beecu toona xuska alla inuuna ka mashquulinayn waa tallaabada koobaad haddaba adigoo wax iibsanaya miyaadan ilaahay xusi karaynin dhinacna waad gacantaaduna way shaqaynaysaa afkaaguna wuu shaqaynayaa waa kow waxaa kaluu rabbi inoo sheegay salaada oogiddeeda tukashadeeda ma aha salaada oogiddeeda inayna tijaaradu iyo beecu toona dadka ayna ragga ka mashquulinaynin ma aha kolkaa qofki inuu jamicii u seego ama khayrkii kale inuu u seego waxaa kaluu rabbi inoo sheegay inayna zakada bixinteedana ka mashquulinaynin maxaa saacidaya talow waxa saacidaya qalbigooga ayaa ku xidhan maalinta qiyaamada rabbi wuxuu idhi yakhaafuuna yowman maalin ayay ka baqaan welibana khaafuu yowman lama odhan maalin bay ka baqayeen maaha maadi lagama dhigin waa yakhaafuuna yowman si waxay tajadud iyo xuduus uu ku jiro waxay uga baqaan maalin tataqallabu fiihi alquluub qalbigaagu una deganaansho helaynin waalabsaar indhahaaguna ayna deganaansho helaynin ereyga alquluub baan u jeednaayoo jamcu tagsiir munsarifa qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi وإن الفضل يدركه رجال عظام من ذوي الهمم العظام مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول وإن الفضل فضلك إيا درجة يدركه وحا هلي رجال رق أيا هلي رق أو عظام واوين oo min dawi lhimami himiga kuwa u saaxiibka ah ka mida alcidaami waaweyn himiyo waaweyn rag leh iyo ujeedooyin waaweyn rag leh ayaa asalba fadliga hele buu ku yidhi wa ina alfadla yudrikuhu rijaalun rag baa helaya baa lagu yidhi fadliga ragga oo cidaamun waaweyn oo min dawi lhimami alcidaami himooyinka waaweyn ragga u saaxiibkaa ah waxaan doonayaa halkaa haddaba yaa ku jira halkaa waxaa ku jira sida aan dareemayno rijaal baa ku jira ereyga rijaal ah ayaa ku jira waa jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiirkaa munsarifkii tanwiintiisiibuu wataa ficilkiina waa ka horeeyaa sidaynu arkayno qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka wusciga u saaxiibkiihi min sacatihi wuscigiisa ha ka bixiyo waman qudira calayhi ka lagu cidhiidhiyey risquhu risqigiisana falyunfiq isna ha bixiyo mimaa aataahu allaah ilaahay wuxuu siiyey una ka bixiyo kolkaa marka laga hadlayo biilka iyo nafaqada reerka la siinayo dee lagu odhan maayo intaa un sii haddii qadar lagu sheego qadarkaa un sii way kala duduwan yihiinoo ilaahay baa yidhi liyunfiq duu sacatin min sacatihi qofku waxaa loo dhiibay ilan ilaahay baa inoo dhiibay waana laynagu eegayaa welibana waxaa eg walilaahi almasalu alaclaa bal waxaad tusaale soo qaadataa haddaad imminka dariiqaasoo dad oomani ay marayaan nin ooman oo sakaraada aad la kulanto caagad yaroo biyaa kamaadan iibin iibba laguma helayo caagad biyaa oo buuxdaad u dhiibtay ka dhereg baad ku tidhi ka dhereg markaad ku tidhaa tidhi hooyo halkaa dariiqa dadkaa kalee marayana wax ka sii baa tidhi hadda kamaadan iibinin hadduu dadka u diido ka waran anaaloo ku soo dhididay un hadduu yidhi adna halka daaqadan aad ka eegaysaa biyihii bilaashka aad ugu dhiibtay muxuu ka yeelayaa talow qofkaasi waxa weeye ilaahay baa tusaalaha sare leh ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa dadka wax u dhiiba ina yidhina dadka baahan wax ka bixiya oo ka xusa waana laynagu eegayaa markaa haddaad tidhaahdo anaa shaqaystay uun haddaad tidhaahdo arrinkaaguma sahlana liyunfiq ha bixiyo duu sacatin ka ilaahay wusciga uu saaxiibkay u ballaadhiyey min sacatihi wuscigiisan ha ka bixiyo waman qudira calayhi risquhu ka risqigiisa lagu cidhiidhiyeyna falyunfiq ha ka bixiyo mimaa kii aataahu allaahu alle uu siiyey waxaan doonaynaa haddaba duu sacatin baynu haynaa ereyga duua ayaynu haynaa duuwa asmaa'ulkhamsa waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa wowga ile waa asmaa'ulkhamsa ficilkiisii baana ka horreeya qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi wa dakhala macahu waxaa la soo galay asijna jeelka fatayaani laba wiil ayaa la soo galay waxaa laga yaabaa arday badan inay aayaddan isweydiiyaanay yidhaahdiin war dakhala laazim bay ahayde asijna waa maxay mafcuulkani asijna mafcuulkani seebu aylan dakhala mafcuul ma qaadan jirin af carabige mafcuul hamoodine darafka nooca makaanka ee mukhtaska ah ayaa ficilo gaarihi markay galaan iska mansuub noqda dakhaltu almadiina baad odhanaysaa af carabiga wa dakhala macahu waxaa la soo galay asijna jeelka fatayaani laba wiil in fatayaani khadcas aynu ka dhigno ayay ahayd faacilku waa fatayaani ficilka ka hormarayna waa dakhala waa marfuucoo calaamatu rafcuhu waa alifkaa halkaa ismigii daahirka ahaa ayaan kaga soo baxnay culima halkaa hadda waxaa iiga muuqata ficilka marna maadi baynu ka dhigaynay sida wadakhala macahu sijna marna mudaaric baynu soo qaadanaynay sida liyunfiq duu sacatin laakiin marnaba amar maynaan soo qaadan ficil amar inaynan marnaba soo qaadan tusaalayaasha ma ka dhex muuqdaan sababtu waxa weeye ismi daahiraan tusaalaynaynayoo ismiga daahirkaa amarku maba galaba ismiga daahirka ah sidiisaba amarku ficil uma noqon karo damiirada ayuu amarku qaadan karaa bal ila eeg damiiradii idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay damiiran mutasilan damiir mutasila faacilkiioo damiir mutasila baan doonaynaa inaan aragno qaala tacaala alle wuxuu yidhi waid markii ka sheekee qulnaa annu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu sujuuda liaadama aadamu sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliise ibliis mooyaane kaana wuxuu ahaa ibliisku min aljinni jinka ayuu ka tirsanaayoo jin buu ahaa ibliis mooyiye intii kaloo dhani way sujuudeen ibliis uunbaana isagu sujuudin ibliis mooye intii kaloo dhani way sujuudeen waxaan doonaynaa aayaddan qur'aanka ah culimmada tafsiirku eeg nukat badan bay tilmaamaan oo ka dhex muuqda ibliisku markuu ibliis noqonayey hal sujuuda buu diiday maalintii salaadaha imise sujuudood baa ku jira shanta salaadood imise sujuudood baa ku jira baynu odhanaynaa shanta salaadood haddaynu soo qaadanno imise sujuudood baa ku jira baynu odhanaynaa shanta salaadood bal u fiirsada hadda waa shan way kala duduwayn saddex baa min afara afarta ragcadood mid ballabaa ku jira iminka duhurkii oo kale imisaa ku jira sideed sujuudood sow maaha afar iyo labaatan sujuudood baa ku jira inta afarta ah rubaaciga afar iyo labaatan baa ku jira maqhribkiina imisaa ku jira lix baa ku jirta imisaynu haynaa soddon sow maaha subaxdiina afar baa ku jira afar iyo soddon sujuudood eeg waxa wey qofka taariku salaadkiihi ibliisku halkuu hal sujuuda ka diiday uu ibliis ku noqday afar iyo soddon sujuudood buu isagu diidan yahay maalintii maalintii iyo habeenkii marka la eego afar iyo soddon sujuudooduu rabbi amray ayuu diidan yahay haddii dhinac kale aad ka eegto eegeeg aayaddan dhinac kale haddaynu ka eegno waxaa jira ibliisku markii sujuud lalahaa ma aadan ba ilaahay baa lahaa aniga ii sujuud mise aadan makhluuqu sujuud baa lalahaa makhluuqu sujuud baa lalahaa haddana kan iminka salaadaha ka tegaya afar iyo soddonkaa dee makhluuqu sujuud lama lehe ayagu sujuud baa laleeyahay ilaahay baa le aniga ii sujuud way kala duwan yihiin markuu rabbi kule aniga ii sujuudiyo marka lagu leey makhluuqu sujuud waa laba kala duwan iyaguna waid markii ka sheekee qulnaa annu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta annu ku nidhi usjuduu u sujuuda liaadama aadam fasajaduu degdeg bay u sujuudeen ilaa ibliise ibliis mooyaane kaana min aljinni jinkii buu noqday waxaan doonaynaa halkaa damiirka maxalushaahidkeenniihi waa qulnaa naadaa la socda waa faacil qulnaa naadaasaa faacila kolkaa marka lagu leey ismi faacilku waa marfuuc saddex baa loo kala qaadaa inuu yahay marfuucun lafdan iyo inuu yahay marfuucun taqdiiran iyo inuu yahay fii maxalli rafcin waa fii maxalli rafcin qaybtani markaa qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi maa qultu lahum ilaahayow kumaanan odhannin ilaa maa amartanii bihi wixii adi amartay mooye wax kale an icbudullaaha ilaahay caabuda rabbii rabbigay caabuda wa rabbakum rabbigiinna caabuda waa nebiyullaahi ciise marka la yidhaahda war maadaa dadka iyo caabuda ku yidhi ayuu odhanayaa maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi ilaahayow intii adi afartay uman dadka gaadhsiiyey oo ah an icbudullaaha rabbii wa rabbakum war ilaahay caabuda oo kaan anuu caabudaah ee rabbigay ah iyo idinka rabbigiinnaba ah maxalushaahidka aayaddaasi waxa weeye maa qultu ta'da ku jirtae qultu ta'daa ayaa faacilo oo fii maxalli rafcina dammadani ma aha hadda tii rafcaha ma aha waa damatulbina tan la yidhahdaa hadda inoo muuqataa qaala tacaalaa alle aayad kale wuxuu ku yidhi qaaluu laana hadda uunbay yidhaahdeen ji'ta waxaad la timid bilxaqi xaq oo fadabaxuuha qaaluu waxay yidhaahdeen aalaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaq oo fadabaxuuha degdeg bay u gowraceen wamaa kaaduu mayna sigaynin yafcaluuna inay sameeyaanba waxaan doonaynaa maxalushaahidka aayaddaasi waa ji'ta ta'da ku jirta ayaa faacila ta'daasi waa fii maxalli rafcin faacil weeyaan qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi faatat bihi waxay u keentay qowmahaa tolkeed ayay u keentay taxmiluu iyadoo xambaarsan ciise qaaluu waxay ku yidhaahdeen yaa maryamu maryamaay laqad ji'ti waxaad la timid shay-an shay fariyan iftira uu ka muuqdo ama aan xalaal ahayn ayaad la timid laqad ji'ti ta'da ayaa maxalushaahid inoo ah ta'daasi waa fii maxalli rafcin faacil weeye qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi إذا جئتما تلك المعاليم فاقرأا سلامي على تلك الظبا والمعالم إذا جئتما مركا أتمادين تلك المعالم معالمتها يميلها أستاميسا مركا أتمادين فاقرأا واحد أخرجين سلامي أنيقا سلامتا إذا أخريا على تلك الربع دولكا تاقا سلامتا إذا كو أخريا والمعaalimi iyo dhulkaa astaamaysan salaan iga gaadhsiiya buui dhulka igu salaama buuhi dee ma dhulkaa lagu salaamaya talow mise dadka dhulka joogaa lagu salaamaya waxa maxalushaahidkeennu yahay culimo idaa ji'tuma tumaadaasaa faacila gaar ahaan sida saxdaa marka la rabo ta'doo quraa faacila ilain ta'daasaa fii maxalli rafcin faacila mabniyun cala daami waalmiimu xarfu cimaad baa laydhaha waalalifu xarfun daalun cala tafniya qaala tacaala alle wuxuu yidhi wain aradtum haddii addoontiin an tastardicuu inaad nuujisiin owlaadakum ubadkiinna falaa junaaxa calaykum wax dembiihi dushiinna ma aha idaa sallamtum marka aad dhiibtiin maa aataytum bilmacruuf waxaanaad bixinayseen si wanaaguu ku jiro maxalushaahidkeennu waa saddex meelood aratum tumta ku jirta aratum iyo sallamtum tumta ku jirta iyo aataytum tumta ku jirta saddexdaa meelood ayaa maxalushaahid inoo ah qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi fadaalikunna kii naasi alladii kii weeyaan lumtunnanii fiihi adigu canaananayseen walaqad raawatuhu anaa u kacaa fadhiistay can nafsihi naftiisii ayaan uga kacaa fadhiistay oo fastacsama wuu is-ilaaliyey ama wuu isdhowray waa gabadhii nebi yuusuf calayhi salaam damacday dumarkii intay la yaabeen ay yidhaahdeen gabadhii boqorka ayaa inan yaroo gurigeega joogay hunguraysay ayay shirqool u samaysay oo intay midiyo soo listay ay hilibna u dhiibtay markaasay tidhi hilibkan googooya midiyihiina waa kuwan yuusuf baa meeshii soo maray xilli yuusuf soo maraya ayay ku beegtay yuusuf markuu soo maray bay dumarkii isha la raaceen way ka jeedsan kari waayeen farahoogiina way jarjareen markay aragtay mididii iyo dhiigga iyo waxas dhex socda ayay ku tidhi fadaalikunna kan ma arkaysiin kiinani waan yuusuf bay ishaaraysaa fadaalikunna ninki yuusufkani alladii kii weeyaan lumtunanii fiihi adigu canaananayseen walaqad raawatuhu anaa u kacaa fadhiistay bay tidhi eg muraawadada luqa alcarabiya af soomaaliga waxa ugu dhadhow kacaa fadhiisi muraawadadu waa doonis aan xad lahayn weeyi walaqad raawatuhu anigaa u kacaa fadhiistay can nafsihi naftiisa ayaan uga kacaa fadhiistay oo fastacsama wuu is-ilaaliyey oo wuu isdhowray maxalu shaahidkeennu waa lumtunnanii ma haysiin lumtunnanii halkaa ma arkaysiin tunnada tunnadaasaa fii maxalli rafcin faacila ilan waa damiire qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi faquulii inanay waxaad tidhaahdaa innii nadartu aniga ayaan nadray lilraxmaani allaha raxmaankaa ayaan u nadray sawman inaan af haystoonan hadlin faquulii yadaa ma haysaa yadaasi waa fii maxalli rafcin faacil mabniyun cala sukuun qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi waaladiina kuwa jaa'uu yimid min bacdihim gadaashooda yaquuluuna waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa dembiga naga dhaaf waliikhwaaninaa walaalahayana ka dhaaf alladiina kuwaasoo sabaquuna biliimaan iimaanka nooga soo horreeyey walaa tajcal ilaahow ha yeelin fii quluubinaa ilaahow qalbigayaga dhexdiisa ha yeelin hillan xasad ilaahow ha gelin liladiina kuwiina ha u gelin aammanuu ku rumeeyey ilaahow dadka ku rumeeyey qalbigayaga xasad ha u gelin rabbanaa rabbigayow innaka adigu ra'uufun baa tahay mid aad u naxariista raxiimun baa tahay mid naxariis badan ayaa tahay ilaahu ra'uufuraxiim ayaa tahay waxaan doonaynaa faacilku waa waladiina jaa'uu ereyga jaa'uu awowgaa ayaa faacila fii maxalli rafcin buu wowgaasi yahay sidaynu arkayno yaquuluuna wowga ku jiraana waa la miduun qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdiin aamannaa billaahi ilaahay ayaannu rumaynay wamaa kiina waannu rumaynay unsila ilaynaa annaga nalagu soo dejiyey wamaa kiina waannu rumaynay unsila ilaa ibraahiima ibraahiim lagu soo dejiyey wa ismaaciile iyo ismaaciil wa isxaaqa iyo isxaaq wa yacquuba iyo yacquub iyo walasbaab waxaan doonaynaa quuluuda wowgaasaa faacila haddaba wowga maxaan u soo labaceliyey ilayn markii dhowaydba jaa'uu baan lahaaye waxaan culima u soo labacelinnay ficilkaa kala duwan jaa'uuna ficilkaa maadiya yaquuluuna wowga ku jiraa waa faacilo ficilkaa mudaarica quuluudanna ficilkaa amara kolka waa inaad ogaato saddexda ficilba inay wow qaataan markuu wowgu damiirka yahay saddexduba way qaataan qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow innanaa nakhaafu waxaannu ka baqaynaa an yafruda calaynaa xadgudub inuu nagu sameeyo ow an yadqa ama inuu nagu kibro nebi muuse iyo nebi haaruun ayuu ilaahay fircoon u diray isagoo ilaahnimo sheeganaya ayaa layidhi diinta gaadhsiiya oo u sheega inuu addoon yahay ilaah inuuna ahayne addoon inuu yahay u sheega waxaad dareemi karaysaa labada nebi way baqeen waxay yidhaahdeen innanaa nakhaafu an yafruda calayna o an yadqaa muxuu ilaahay ku yidhi markaa innanii asmacu wa ara anaa idin arka idinna maqla ee ha ka baqina ee u taga welibana qaabkay ula hadlayaan iyo usluubka ilaahay wuu u sheegay maxaa lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layinan hadal naxariisi ka muuqato ku dhaha fircoon maxaa laga dambaysay lacallahu yatadakar ow yaksha hadda ilaahay wuu ogaa inuuna weligii fircoon islaamaynin ma islaamayo fircoon laakiin usluubka dacwadeed baa ah inaadan qofka ku odhan waad khaldan tahay un inaadan ka bilaabin waa inaad qofka u sheegtaa si naxariis leh sidaa ilaahay fircoon uu ula hadlayo inaad ula hadasha lagaga baahan yahay waxaan dareemaynaa beri waxaa dhacay qisa aad iyo aad hariib u ah nin khamriila ah ayaa khamri lagu qabtay saa markii wax loogu qabtay welibana culimmada qaar khamri bay sheegaan ayuu in lagu adkeeyo hadalka ayuu ka baqay cumar binu khadaab ayay taasi ahaydoo cumar wuu iska gaadhayo wuxuu yidhi cumarow haygu degdegin buu yidhi adna marbaadadna mar baan dembaabay buu adna saddex jeer baa dembaabtaye cumar wuu naxay wuxuu is yidhi war niyow ninka khamriga cabayaad qabatee kule saddex jeer baa dembaabtay war talo waa maxay saddexda jeereen dembaabay waa maxay buu yidhi waxaad ku dembaabtay buu yidhi haysbasaasina buu ilaahay yidhi maxaa gurigayga ku keenay buu yidhi sow inaad intaad iga shikiday inaan wax cabba iyo inaanan wax cabbin waraysi aad dadka soo waraysatay igumaadan imanin talabaad buu yidhi cumaro waad igu soo degday albaabka ilahay wuxuu yidhi guryaha markaad gelaysiin laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum حتى تستأنس وتسلم على أهله قريقا قاوي سلامتي إيه بولي لين أدو مليهدي تصدحات بو يري إلهي وحوري وقت البيوت من أبوابها قريقا ألبابك على قصة قلاي مجدارك على صومر فانتهى بولي ولا صومرها صدح شير بعد دنبي كشيء ولا صدح عادود بعد كدن بابتي أنا مر بان دنبابه إلهي بان دكين عاسية يو خمر بان عبيولي عمر هو قبتي موقتي عمر وكان وقافا عند كتاب الله هدي لي لا آيات ضاعين كان عمر مدافي شرين إن كستو أضيق لهذا آيات مدافي شرين waxaan dareemayaa nin baa nin waaniisiyo si adag buu la hadlay laakiin ninka la waaninaya waa nin aqoon leh wuxuu yidhi yaa haada lasta biatqa min muusa walastu afjara min fircawn warniyo adna nebi muuse kama alla ka baqbadnid buu yidhi anna fircoon kama dembi weyni buu yidhi ilaahayna nebi muuse iyo fircoon markay iswaaninayeen wuxuu yidhi faquulaa lahu qawlan layina hadalka hagaaji buu leeya waanadan aad iu soo gudbinayso eeg mawduuc ahaan way fiican tahaye ereyada aad ku gudbinayso iyana khalad kaa noqonin ereyada iyo dariiqa aad maraysid iyana khaldamin mawduucii in la iswaaniyaa waa sax laakiin qaabka aad u waaninaysa xikmaddu inay ku jirtaa fiican qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow innanaa nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yafruda calayna inuu nagu soo xadgudbo ow an yadqa ama se uu nagu kibro halkaa faacilka soo tuura culimo waa qaalaa alifka ku jira ayaa faacila qaalaa alifka ku jira waa fii maxalli rafcin faacil alifkaasi qaala tacaala alle aayad kale wuxuu ku yidhi falammaa ra'aynahu markay arkeen yuusuf akbarnahu way weynaysteen waqatacna waxayna googooyeen waxay gooyeen ha odhan eeg waqatacna da'da haddii la shado waa googoyn haddii da'da shadka laga daayana waa goyin qura weeye waqatacna waxay googooyeen aydiyahunna gacmahoogii ayay googooyeen gacmihii ayay jarjareen ereyga aydida ah sida saddex isticmaal baa yad loo isticmaalaa mar intaa kafkaa loo isticmaalaa haddii baabka sariqada aad aragto intaa kafka ayaa aydida inta badan loo isticmaalaa waa isticmaal shaa'ica oo marka lagu leeyahay faqdacuu aydiyahumaa dee halkaa ku gooma halkaa ku goona maaha yadda marka sariqa la joogo waa intaasun marka weysada la joogana yadda intaasaa loo isticmaalaa markuu ilaahayna faqsiluu wujuhakum wa aydiyakum intaasaad maydhaysaa marka luqadda la joogana waa intaasoo dhan haddaba halkan iminka farihii sow maaha aayaddan waxaynu haynaa waqatacna aydiyahunna farihii baa lagu ilaaqay ilaaqan ilaaq balaaqeed oo majaaziya baa loo yaqaanaaye saddexdii isticmaalood ee kale maaha falammaa ra'aynahu markay yuusuf arkeen akbarnahu way weynaysteen waqatacna waxayna googooyeen aydiyahunna farahoogii wa qulna waxay yidhaahdeen xaasha lilaah ilaahay baa nasahan maa haadaa basharan kani basharba ma aha in haadaa kani ma aha ilaa malakun malag kariimun sharafle mooye wax kale welibana malagii bay tilmaameen waa malag bay yidhaahdeen welibana malaguun maahe waa malag sharafle bay yidhahdeen welibana kolkaa malaggii bay haddana kariim kusii tilmaameenoo xataa inay malaa'igta in badan uu ka sarreeyo ayay tusayaan ay doonayaan inay tilmaamaan waxaan doonaynaa falamaa ra'aynahu yaa faacila halka ah ra'ayna nuunka ayaa faacila akbarnahuna yaa faacila isla nuunka ayaa nuununiswaa oo faacila qaacna yaa faacila nuunkunbaa faacila falamaa ra'aynahu nuunkani dumarkiibuu ku dhacayaa inuu faacil yahay ogow faacilku waa wax sameeyaa ficil sameeyaha weeyi faacilku waa ayo waa ficil sameeyaha culimo kolley faacil inaan af soomaali ku garanaynaan u malaynaya haddaan hal arday su'aal weydiiyo oo faacilka aan bal ii tilmaan idhaahdo maxamed haddaan ku soo eego sheekh yaa faacila haddaan anu ku soo eego yaa faacila waan ku soo eegay un yaa faacila eeg af soomaaligaaga waa inaad horta garanaysa ka faaciliya kaan faacil ahayn eegmad eegmadu waa ficil eegmadu waa ficile labadeenna mid ahaan baa wax samaynaya keenna wax samaynaya unbaa noqonaya faacil anigaa faacila jazaak allah khayr sheekh sacad su'aal may weydiin kartaa hadalkan su'aal may weydiin kartaa ee lafteeda eeg yaa faacila ha su'aal may weydiin kartaa baan ku idhi ya maxaa tidhi ha haddaad su'aali weydiinaysa adaa faacila hadalkan hadda anu aan ku weydiiyeyn dee anaa ku weydiiyo anaa faacila mayla socotaa hadda sheekh haddaan ku soo eego ka warran yaa faacila ha adiga mise aniga ha anaa wax samaynay mobeelkani hadduu dhaco yaa faacila mobeelkan unbaa miiskan ka dhaco dhulka ku dhacay yaa faacila mobeelkaa faacila ilan ciddii mobeelkaa sameeyey caagadani hadday jeexanta ka warran eeg haddaan jeexa ma odhan hadday jeexanta ka warran yaa faacila ar caagaddaa faacila hadday caagaddu jeexanto haddaan caagadda jeexa ka warrama anaa faacila markaa jeexidii anaa samaynaya kolka waxaa muhiima hadalka iyo jumlada markaad sidaa u eegtid yaro dhadhamiyoo intaadan waxba ka hadlin intaad sidaa u dhex gasho dhadhami waxaad tidhahdaa kaasaa faacila oo yaa wax samaynaya isdhe markaa markaad sidaa u eegta tidha yaa wax samaynaya waad helaysaa ka faacilka insha allah halkaasuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaana wa tacala aclam